alxamdu lilahi hanaa-u lilahi uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam rabbi calimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiina waa casharkii toban iyo lixaad kitaabka atadhiib fi adilati matni algaayati waltaqriib matni abi shujaac qaala alqaadi abu shujaac alasfihaaniy raximahu llahu tacaala fasl wasalaaة اlkhawfi calى halaaثati adrubin sadar waxaa jira horay casharkii hore ka dhimanaa oo darsigii shalay wayaqtasilu fi lwaadi idaa saala wayusabixu lilracdi wاlbarqi roobkii markuu da-ayay baa laga hadlayay ducadiisii kabacdi roobka hadduu yimaado wayaqtasilu qofku waa maydhaa fi lwaadi toga idaa saala marku soconayo togu marku dareero dee waxaa dareerayaa waa toga biyihiisa maa waxa weeye maa-ul waadi toga biyihiisu markay dareeraan qofku waa ka mayranayaa sida fiican waa likhabari shaaficiyi imaamu shaafici khabarkiisii raximahu llahu tacaala annahu sala allahu calayh wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa saala saylu daadku marku dareero qaala kii yidhaahda kaamay akrina shalay okhrujuu binaa ina keena baxa ina wada ilaa haada lwaadi togan intii ka ah ilaa haada ladii kan intii ka ah kaasoo jacalahu llahu ilaahay uu ka dhigay dahuuran mid wax dahiraya oo fanatadahara minhu aan kusoo dahaaro qaadano wanaxmadu llaha caleyh aana ilaahay kusoo mahadino waaya warawaa muslimun wakayruhu wuxuu wariyey muslim iyo kayrkiis can anasi radi allahu canhu qaala asaabanaa waxaa na asiibay walxaal naxnu maca rasuulillaahi aan nahay sala allahu calayh wasalam madarun roob roobka hadduu noo yimid qaala wuxuu yihi raawigu faxasara nebigu waa fayday waa xaydxaydxayd thawbahu maradiis buu kor u xaydxayd macnaha korba u qaado maradii baa lugihii iyo dharkii iyo jirkii xoogaa kor looga qaadayaa roobkaa lugaha lala gelayaa xataa asaabahu min almadari ilaa uu ka asiibay shay oo madarkii ka mid ah faqulnaa waxaan nihi lima sanacta haadaa maxaa sidaan u samayso qaala wuxuu yihi liannahu madarkaani xadiidu cahdin zamankiisu waa miduu ku dhow yahay birabbihi rabbigiisa tacaala ilaah haddaa la abuuray roobkan abuurkiisaa rabbi ku dhow wax cusub oo xag rabbi hadda laga soo abuuray weeyaan ayb fa yutabaraku bihaa markaas raxmaddaas waa la barakaysanayaa ayib ama fa yatabaraku bihaa wuu barakeysanayey sharxu muslim mujaladkii lixaad boqol sagaashan iyo shan ayib wayusabixu qofku marka wuu tasbiixsanayaa liracdi onkadka iyo walbarqi hilaaca onkad iyo hilaac hadday yimaadaan roobka wuxuu dhahayaa qofku tasbiix subxaana allah ama aayaddaanu akrinayaa waa limaa rawaahu maalikun fi lmuwada'i can cabdillaahi bni zubayr radia allaahu canhuma annahu kaana wuxuu ahaa cabdullaahi bni zubayr idaa samica aracda onkadka haddau maqlo taraka alxadiid sheekada waa joojin jira onkad baaba yeeraya see loo sheekaynaya wa qaala wuxuu dhihi jiray subxaana aladii allihii baa nasahan yusabixu racdu onkadku u tasbiixsado bixamdihi xaalu ku maran yahay walmalaa-ikatuna u tasbiixsadaan min khifatihi cabsidiisa waxaan qararacloo hoghugle ummad baa lagu aafeeyaaye waxa weeyaan rabbi baa loo noqonaya onkadkii laftiisa baa ilaahay u tasbiixsanaya malaa-igtii baa iyana baqayo ilaahay subxaanah watacaala u tasbiixsanaya uma yaquulu wuxuu ohan jiray ina haadaa midkaani la waciidun waa goodi hanjabaad weeye oo liahlil ardi u ahaaday dadka dhulka degan waciidkaasoo shadiidun daran goodi daran weeye waxaa maqlaysaan waay dayaaba ka warhayo wey goodigaa daran baa meesha ka yeeray wa limaa yundaru bihi goodi wuxuu la noqday waxa la iskaga degayo min nuzuuli sawaaciq sawa sawaaciq iyo biriqyaal soo degidooda wasuyuuli daadad iyo fatahaado wa naxwihaa wixii la mid ah wa hada ducaauna muqtabasan waxaa laga soo dhuxul qaatay min alaayati aayadda saddexiyo tobnaad min suurati racd waay wayusabixu الracdu bxamdih wاlmalaaئikaةu min khiifatih ayb hilaaciina marka isaguna waa iska waa sidaas oo kaleo waa la tasbiixsanayaa waay inuu markii unkadku yimaado yiraahdo subxaana subxaana aladii yusabixu racdu bixamdihi wاlmalaaئikaةu min khiifatih ilaaca hadduu arkana dhaho subxaana man yuriikum اlbarqa khawfa wadamca sida fiican wey dabaylo hadday dhacayaan khatarana allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra ma fiiha wa khayra ma ursilat bih waacuudu bika min shariha wa shari maa fiiha wa shari maa ursilat bih waa xadiid bukhaari iyo imaam muslim ba wariyeen sidaasaa habboon sidaas ayaa habboon taasina waa taas salaatu lkhowfkii baa marka loo soo daadegay salaatu lkhowfkiina iyana waa tana faslu haadaa faasilu wey waa salaatu lkhowfi cabsida salaadeed calaa alaaata adrubin waa saddex qaybood qaybo badan baa loo tukadaa saddexdaana ka mid ah axaduhaa mid ka mid ah an yakuuna waa inuu yahay alcaduwu cadowgu fii kayri jihati lqiblati qiblada jihadeeda keyrkeed dhinacyada kale baa cadowgu jira waa lala tukanaya marka fa yufariquhum imaamka dadka tujinaya waa kala geynayaa alimaamu imaamku firqateyni laba firqow dadka ka dhigaya laba kooxood wey ayaa ummadda laga dhigaya ayib labadaa kooxood ciidankiisa waa ka dhigaya firqatun firqo taqifu way istaagaysaa fii wejhi lcaduwi cadowga wejigiisa ila cadow xagga qiblada ma jira moogta xagga qiblada anaga u tukanayna cadow gadaaluu naga jira ama midig ama bidix ciidan aan salaad ku jiran baan leenahay intaan tukanayno waardiyaha iyo gaarka haye wa firqatun firqa kaloo ciidanka muslimiinta ka midana khalfahu imaamka gadaashiisa istaagaysaa fa yusallii imaamku wuxuu tujinayaa bilfirqati firqada iyo kooxda iyo guutada ma dhahnaa allatii taasoo khalfahu gadaashiisa ragcatan qoladaa hal ragcaduu tujinaya uma markuu ragcad tujiye intay kacaan bay tutimu taam yeelanaysaa linafsiha nafteeda ay u dhammaystiranaysaa ragcadda labaad badanaana dee meesha loo duulaan tagay waa meel masaafatulqasri dhan salaad la la qasrinayo haddii lado kalena waa la taam yeeli wa tamdii way tegaysaa markay ragcaddeeda dhammaysato ilaa wejhi lcadow imaamkan ka goosto oo ragcaddoodii labaad bay tukadeenoo cadowgay aadayaan qoladii kale aa lasoo bedelayaa waardiyaha ragcadda hore haysay imaamkuna weli ragcaddii labaad buu ku sugayaa u taagan yahay wa ta'tii waxaa imaanaysaa adaa'ifatu luqraa daa'ifada labaad fa yusallii waa tujinayaa bihaa iyadana ragcatan imaamkii labadii ragcadood waa u dhammaadeen qoladaan hadda timidna hal ragcaa la tujiyey markuu atixiyaadka u fadhiiso fadhiisan mayaan waa kacayaan ragcaddii labaad bay doonanayaan oo tukanayaan wa tutimu linafsiha way u taam yeelanaysaa nafteeda wa yusallimu waa salaamo naqsanaya imaamku bihaa macahaa midaan maceeda atixiyaadkuu ku sugayaa qoladii atixiyaadka buu ku sugayaa soo dhammaysan ragcaddii labaad qoladaanu la salaamo naqsanaya qoladii hore waxay koobeen fadiilatu takbiirati alxiraam xirashadii fadligeeda bay la joogeen imaamka qoladaanna fadiiladii salaadka bixidda iyo salaamo naqsiga bay la joogeen sidaas bay salaadooda u tukanayeen salaadda iyadoo cadowga lagu jiro laisku xiranayo baa dadku jameecadeeda isku ladayaan oo leeyahay iyadoo dagaalkii saa ciidanka loogu jeedo halaisku xirto hala tukado ama iyadoo salaadda sidaas iyadoo ah gaalo la laynayo aan qofka usan ka tegayn oo la tukanayo baa qof aan wax cududaara haysani iskaga tegaya oo dayacaya khatarta ay leedahay fiiri haddaba ama isku ladayaaba rawa الbخaariي وmsلم وغayrهma can صاalح بn khawat cam wuxuu laga wariyey caman wuxuu ka wariyey shahida rasuullahi nabiga xaadiray sal اla alay slam sallaa inuu tukaday daata yowma daati riqaaci maalintii dagaalkii daatu riqaac maalintii karmaha baa la yidhaha dagaalkii karmaha waa maxay saxaabada inta caguhu dildilaaceen kabala-aan oo cimaamada ku duuduubaan iyo calalo dhaawacyadii gaaray karmihii ay saarayeen iyo cagcadaanta duulaankii duulaankii daaturiqaac ee karmaha iyo jaamaha baa loo bixiyey waayahay qoladaas marka markuu nebigu salaadaas buu tukaday salaatalkhowf buu tukaday xataa ana daa'ifatan waxaa dhahdaa xataa kada ana daa'ifatan baa safat macahu nebiga maciisay safteen wa daa'ifatuna wujuuhal caduw cadowga gadaashiisa fasallaa bilatii tiibuu tujiyey macahu maciisaas ragcatan uma habata waa taagnaaday nebigu waa sugnaaday qaa'iman xaaluu yahay wa atamuu lianfusihim bay u taam yeesheen kuwii hore uma insarafuu waa gadoomeen oo cadowga xaggiisay aadeen fasafuu waxay safteen wujuuha alcaduwi cadowga wejigiisa fasafow wujuuha alcaduw wajaءat daa'ifatu اlqraa baa timid fasallaa bihim waa tujiyey alragcata alatii taasoo baqiyat baaqi ahayd min salaati uma habata waa sugnaaday jaalisan xaaluu yahay mid fadhiyo atixiyaadka ku sugaya wa atamuu lianfusihim naftooda u taam yeesheen atamuu uma sallama waa salaama naqsada bihi macahum kuwaas macood sidaa horta waa loo tukadaa cadowgi wuxuu jiraa dhanka qiblada dhan aan ahayn wa wathani nooca labaad an yakuuna waa inuu yahay cadowgu fii jihati اlqiblati qiblada xaggeeda fayasuf faya fayasufuhum اlimaamu imaamku waa safayaa safayni laba saf buu ka dhigayaa labadoodiiba macnaha salaaddii u istaagayaan wey wa yuxrimu waa xiranayaa imaamku bihim macooda bihim iyaga waa la wada xirtay waa la wada rukuucay faidaa sajada markuu sujuudo imaamku sajada macahu maciisa waxaa sujuudaya axadu safayni labada saf midun ka mid ah baa sujuudaya oo imaamka raacaya wa waqafa safu laakharu safka kalena waa taagnaan yaxrusu maxaalu ilaalinaya kuwan sujuudaya ilaa inta wejiga dhulka lagu hayo kuwaas inay soo yaacaan baa dhici ka dhax faidaa rafaca waaye markuu imaamku ka soo tooso sujuudaha oo ragcadda labaad u soo kaco bay sajaduu kuwii waardiyahayay sujuudayaan walaxiquuhu imaamkeena haddii bay soo haleelayan inta labadii sujuud haddii la yimaadaan bay soo kacayaan ragcaddii bay ku soo gaarayaan hal mar bay soo kacayaan rawa lbukhaariyu can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaama nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu waa kacay wa qaama naasuna dadkuna waa kacin macahu nebiga maciisa fakabara waa kibaartay wa kabaruu macahu nebiga maciisaay kibaarteen warakaca naasun dad baa rukuucay oo minhum iyagii ka mida uma sajada wuu sujuuday nebigu sajaduu macahu bay sujuudeen uma qaama lithaaniyati ragcaddii labaad buu u kacay faqaama aladiina kuwii way istaageen sajaduu sujuuday oo kuwii sujuuday waa kaceen waxarasuu liikhwaanihim walaalahood bay markaa ilaaliyeen walaalahood bay ilaalinayaan wa atat idaa'ifatu اluqraa tii kalaa timid farakacuu waa rukuuceen wasajaduu macahu bay sujuudeen wannaasu kulluhum dadka dhammaantoodna fii salaatin bay ku wada jiraan marakan mar haddii cadowgu qiblada jiro waa muslimiintuna badan yihiin walaakina salaadaha ku wada jireena yaxrusu bacduhum bacdan barkood barbuu ilaalinaya qoloba marbay ilaalada ku jirdhaa iyadoo salaad lagu jiro wthaalidu qeybka saddexaad oo loo tukado salaat اlkhowf an yakuuna waa inuu yahay cadowgu fii shidati اlkhowf waaye cabsitan ugu darnaan badan iyo waltixaamil waaye waltixaamil xarbi dagaalka isku hilboobidiis isku hilboobid waa la isku dhex jiraa dad saa isku dhex waxaa weeye dhex muquurtay wey waan kala socnay fayusallii kayfa amkana qofku waa tukanayaa si allaala sida u suurooda raajilan xaalu yahay isagoo afantari ah ow raakiban isagoo gaadiid saaran mustaqbila alqiblati xaalu yahay mid qiblada qaabilsan wagayra mustaqbilin lahaa mid qaabilsan keyrka isagoo ah isagoo aan qiblada ujeedan xagga u ordayo tukanayaa isagoo iyada qiblada ujeedo tukanayaa isagoo lugeynayo ordayo tukanaya isagoo wax leynayo gaaladaba u tukanaya waxa weeye isagoo aan sida ahayn buu tukanaya kayfa amkana kayfa amkanahu si allaale sida u suurowda ayuu u tukanayaa qaala allahu tacaala xaafiduu cala salawaati wasalaati اlwusdaa waquumuu lilaahi qaanitiin waay salawaadahoo dhan xafida salaat lwusطa casrka lagu sheegay si gaara u xafida waquumuu lilahi ilahay u isaaga qaanitiin idinkoo khushuucsan oo aamusan fain khiftum haddaa cabsataan farijaalan fasalluu tukada rijaalan xaalatiin ow rugbaanan idinkoo gaadi saaran faidaa aamintum markaa aamin noqotaan fadkuru llaha ilaahay xusa kamaa callamakum soo idiin barayba maa shay lam takun idna ahayn idnaan ahayn taclamuuna kuga yaqaan alwusطىa salaaة اlwusطىa waa salaaة اlcasr qaanitiinana waa khaashiciina kamaa callamakumna waxa weeyaan acmaalo salaata soo idiin baray salaada acmaasheeda warawa الbukhaariyu can ibni cumar radi allahu canhu fii wasfihi ibni cumar sifayntiisa salaata اlkhawfi markuu tilmaamayey wuxuu yihi fain kaana khowfun khowfku hadduu yahay huwa isagu ashaddu mid darnaan badan min daalika arrinkaa ka sii daran yahay waa yahay sallow waa tukadaan rijaalan iyagoo ah qiyaaman calaa aqdaamihim gomadaha ku taagan weeye rijaalantu ow rugbaanan iyagoo ah gaadi saaran mustaqbil iyagoo mustaqbil mustaqbililqibla qiblada qaabilsan ow kayra mustaqbilihaa kuwa qaabilsan keyrkooda qaala maaliku qaala naaficu imaam maalik wuxuu yihi imaam naafic wuxuu yidhi laa araa u malayn mayo cabdallaahi bni cumar dakara daalika inuu sheegay ilaa can rasuulilahi nebi maxamed mooya sal l slm uma arka ilaa inuu nebiga ka ogaado cabdullaahi bni cumar dee mutabic buu ahaa nebiga aada u raaci jiray oo aada ugu xeel dheeraa oo sunnadiisa ugu dadaali jira marka maanta kayfa amkana maanta markii gantaaladan iyo diyaaradahan iyo qumbulladahan iyo sawaariikhdan iyo raadaaradan iyo balaayadan hadda casrigan jira la gaaray dee gaalada bannaan loo soo dhooban mayo la dhahi maayo dadka inta soo saftaan yaa isagu waa kayfa amkana sidii loo kala durki kalo saan dad meel soo dhootay madfac iyo balaayo loogu dhufan yaa oo loo kala fogaan karaa loo waardiyaha loo qabanaya dagaalka loo gelaya haddii iyagoo sidaa u kala fog isku xihan karaan is ogaan karaan khayr haddii kale kayfa amkana wey si allaale se u tukan karaan ayay u tukanayaan waay hadba wixii soo baxabaa muslimiintu ku baraarugsan yihiin diintuna kuu sheegaysa saasaa ula soconaysa faslun wayaxrumu waxaa xaaraama cala rijaali ragga dushiisa waxaa xaaraam ka ah lubsul xariiri xariir xirashadeed dhar xariirah ragguma xihan karaan watakhatum waa xaaraam ah kaatumays fargash in la far fargashi iyo faraanti laga samayso bidahabi dahab ilig hadduu qofku uusan haysanoo ilig ka dhacoo kale iyo dahaba ka samaysan karaa laakiin inuu maaragtay fargashi dahaba iyo saacad dahaba iyo waxaa raggu waaye hamada wayaxilu linnisaa-i dumarkaasi waa u xalaal dahabkii dumarka waa u xalaal laakiin ku xadgudbi mayaanoo dahab macnaha xaddhaafa xiran mayaan xaddhaaf hadduu noqdo zakaa lagu yeelanayaa oo uu noqdo israaf baa la yidhaahdaa hadduu gaaro zakaa lagu yeelanaya haddii kale laakiin aysan israaf u qaadan zaka laguma laha waaya waqaliilu dahabi dahabka intiisa yar iyo wakaiiruhu intiisa badan fi taxriimi xaaraam ahaanshaha sawaaun waa isku mid hal garaam iyo ka yar dahaba iyo ka kumanaan garaam waa wada xaaraam mar hadday rag tahay a looma ogola ayib rawa lbukhaariyu ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حال النبي لي لا تلبسوها حراننا هل الحريرة ولا الديباج حرير يا الديباج لما هو نوع حريرة كمدة وروى البخاري ولما هو حرير بخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى نبي وحود ديري عن خاتم الذهب ذهب كفرقشكس waa raggii warawa tirmidiyu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi xurima libaasulxariiri xariirta dharkeeda waa la xarimay wadahabi dahabkiina waa la xarimay calaa dukuuri ummati ummadayda kuwooda lab oo ragga ah xariir iyo dahab ma qaadan karaan mara xariira ii keen maa inaadan dhihin iyo cimaamad xariira ii keen lama ogola iyo saacad dahaba ii keen iyo waxaas wauxilla waa loo xalaaleeyey liinaasiim kuwooda dhadig ummadda dahab iyo xariir waa loo ogolaada waidaa kaana bacdu thawbi marada barkeed markuu yahay ibraysaman ibraysam waa maxay xariirta nooc ka mida wey xariir waa kay culimadu iska dhahan lakin waaba xariir waaye xariiri weeye heer saraa weliba nooc qaaliya weeye wa bacduhu barkiisna markuu yahay qudnan dun aw kataanan hadduu yahay suuf jaazu lubsu xirashadiisu waa bannaanta maradaani qayb baa xariira qaybta kalena waa dun caadiya waaya markaa waa la xihan karaa waa shardi waxaa maa lam yakun ilibraysamu noocan xariirta ibraysamka la yidhaha haddousan ahaanin qaaliban mid qaalib oo tiro badan xariirtu waa inaysan badnayn waa inay yar dhahay ama isleekaadaan walka wuxuu leeyahay rawa lbukhaariyu can cumar radia allaahu canhu ana rasuul lahi sal ly slam nahaa nebi waa diiday can lubsilxariiri xariir xirashadeed ilaa hakadaa intaa mooyaane waa intee wa ashaara biisbacayhi labadii safarood buu ishaara allatayni labadaasoo taliyaan ilibhaama suulka la xiriira labada suulka ku xiga intaasoo kale mooyaane baa laga ogoliyay daliig weeye qaala raawilxadiid wuxuu yidhi fii maa calimna sidaan ogaanay annahu yacnii wuxuu u jeedaa alcalaama waxa weeyaan daliigaha marada oo hadday xariir tahay barta ku taalla oo saasoo kale ah labadaa farood oo kale oo see ah wahiya alkhuduudu waa jiidjiidka iyo deligaha allatii taasoo takuunu ahaata calaa xawaashi thawbi marada xawaashideeda geesaheeda iyo wanaxwaha wixii la mid maryaha waa aragtay go-a iyo jaakadaha iyo cimaamada iyo meesha faraqa u dambeeya deliig gaaroo si gaaro u eg bay yeeshaan markaas sidaasoo kale deliigtaa saasa markay tahay oo xaashida marada ah kusoo dhammaanaysa dhinacyadeeda ah taasoo kale dhima laha taasoo kale dhib ma laha waaye marka xariirta iyadana dee axkaamteedu intaasoo hadda inoo ka sheeg diibaajku waa nooc xariirta ka mida ibraysamku waa xariirtii buu ka mid yahay mathalan xariirtii iyo iyo hadday isla egyihiin duntu waa la isticmaali karaa maradii waaye xariirtu hadday badan tahay lama isticmaali karo ragga looma ogola qofku hadduu wax kala waayo ilaa mara xariiroo cawrada ku asurta mooyaane daruuro ahaanba u qaadan karaa markaas intuu ka helaya kan kale xanuun iyo dhibaataa keentay xariirta inuu xirto cadho iyo isxoq iyo xariirtu cuduradaasa haya xariirtuna waa u daawo ha iska xirto xariirtan iyo dahabkan ragga adduunka loo diiday jannaday ku helayaan waaya qofka hadduusan mukalafba ahayn ilmo yar iyo qof waalan iyo qofka weliga waa iskaga xiri karaa laa takliif ma saarnee waaya ayib faslun haadaa faasilun weeye fasalkaanina wuxuu ka hadlayaa arrimaha la xiriira meydka meydka waxyaalaha u laasimayo lagama maarmaanka xuquuqda meydka baa laga hadlayaa wayalzamu waxaa laasimaya fi lmayiti meydka arbacatu ashyaaa afar shay qusluhu la mayrigiisa in la mayro wa takfiinuhu la kafnidiisa in la kafno wasalaatu calayhi in lagu tukado dushiisa iyo wadafnuhu in la aaso afartaasaa qofku markuu dhinta la doonayaa ajmaca almuslimuun muslimiintu waxay isku raaceen calaa wujuubi haadihi lumuuri umuurtan alarbacata afarta wujuubkeeda wujuuban ay waajibaysa waajib ahaansho oo ki- kifaa'iyin Waaj- waa waajib kifaa'iya cayni maa qof kasta lagama rabo in ka mid a haddii hawsha qabato inta kale waa ka dhacday xilkii waa ka dhacay waddaliilu calaa lusuumiha lusuumkeeda kan u daliilkana waa alijmaac waa ijmaac almustanad waaye um, u tiirsanaya آه، المستند utiirsanaya ilaa maa warada waxa soo arooray min alaxaadiid alatii taasoo sayaأtii bacdu minha qeyb ka mida noo imaan doonto fi lbaabi isla baabka bay noogu imaan doontaa ayib marka dee maadaama qofku dhintay afartaa shayna la rabo waxa weeyaan dad ah waxaa jira iyaga aan la mayrayn laguna tukanayn wahnaani labo laa yuqasalaani lama mayro laba nooco dadka ka mid ah walaa yusallaa calayhima lagumana tukado ashahiidu shahiid fii macrikati lmushrikiina gaalada dagaalkeeda goob rigrigada dagaalka gaalada ka socdo qofka ku shahiiday kaas lama mayrayo dhiiggiisa qiyaamada lagu soo bixinaya laguna tukan maayo isaga wuxuu darajo saraba haystee waaye liqabaari lbukhaariy can jaabirin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam nebigu amara wuxuu amray fii qatlaa uxudin uxud kuwii lagu laayey saxaabo badanoo toddobaatan ahaayeen bidafnihim in lagu aaso fii dimaa'ihim dhiigagooda walam yugasaluu aan la mayrin walam yusalla calayhim aana lagu tukan ama walam yusal- lam yugasaluu waaye lama mayrin walam yusalla calayhim lagumana tukan waa gaalada goobteeda gaala qof la dagaalaya wey dad mid kasta leeyahay jihaad baan ku jirnaa xaqudirir baan nahay oo iska caadiya oo muslimiin islaynaysa waa wey shahiid xataa qofku hadduu naftiisa iyo maalkiisa iyo xoolihiisa difaacayo oo la yidhaahdo qofkii sidaas difaacayo oo aan xadgudub samaynayn xataa waa shahiid waa waa yahay laakiin iyaga waa la dhaqayaa oo waa lagu tukanayaa oo shahiid kaas ma ujeedaa ajar aakhiro shahiid ay leeyihiin adduunka waxa weeye qof dadka caadiga intii eh, loo sameynayaa loo sameynayaa marka laakiin shahiidka aan la dhaqayn oo lagu tukanayn waa midkaa gaalada la dagaalamaya ilahay dartiina ula dagaalamaya waaye wasiqdu dhiciska weeye kan labaad alladii dhiciskaasoo lam yastahilla aan sawdayn ilmo yaroo dhashay oo dhicisoo aan sawdayn saarikhan xaaliha mid qaylanaya dhaqdhaqaaq iyo qayle lagama hayo lixadiisi tirmidiyi wakayri can jaabirin radi allahu canhu can inabiy sala allahu alay slam qaala wuxuu yihi nebigu adiflu ilmaha yar al- laa yusallaa caleyh laguma tukado walaa yarisu waxna ma dhaxlo walaa yuurasu lamana dhaxlo xataa yastahilla ilaa uu ka sawdaynayo ilmahan waa ilmo aan bila dhammays ahayn ilmo aan xilli uu noolaan kara dhalan weeye lix bilood ka yar buu ku dhasha waaye markaas lagu tukan maayo waa ilmo dhixi soo dhashay waxba dhaxli maayo oo dadkii qofka dhaxli lahaa lagu dari maayo isagana la dhaxli maayo waaye inta uurka ku jira baa maalan wax la siiye waaye ayib xataa yastahilla ilaa uu ka sawdaynayo dhaqdhaqaaq iyo magaranaysa isjiid jiid iyo oohin iyo waxa lagaga arkayo ilmuhu hadduu mar lix bilood iyo ka badan ku dhashay waa kelkabiiri qof weyn oo kale weeye waa lagu tukanayaado waa la mayrayaado waa la kafnayaado waa iyado wataas waaye laakiin mayd dhashay muxuu dhaxli maxaase laga dhaxli warawaa ibnu maajih can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala اllah alay slam nebigu wuxuu yidhi idas tahalla siqdu ilmaha yari markuu sawdeeyo sulliya caleyhi waa lagu tukan waa wurisa waana la dhaxlayaa hal mar hadduu inta isjiidjiido ama dubaaxiyo ama calaamad nololeed lagu arko tirada ku jira aabihiisoo horey ka ka hor dhintay dadka dhaxlayo ka mid noqonaya hadduu rabo ama qofuu dhaxalkiisa laha istahalla waa min alistihlaali baa laga keena wahuwa siyaax waa qaylada aw ilcudaasu waa hindhisada wuu hindhisa ilmihii markoo dhashay aw amase xarakatun weeye yuclamu biha lagu ogaanayo xayaatah noloshiisa ilmahaas waa caadi marka dhexciiskuna axwaal buu leeyahay dee kala duduwan iyo masaa'il kala gaara qofka marka shahiidaya qof muslima xataa hadduu gaf u dilo oo ku khaldamo waa shahiid mar hadduu gaalada la dagaalay waay qofka haddii lagu soo xaadiro oo sii dhiman rabo qofka waxaa fiican dhinka midig in loo jiifiyo qiblada loo jeediyo loo laqino kelimadda laa ilaaha ila allah loo laqino yaasiinka lagu akriyo naftiisu hadday baxdo markaa indhaha la iskugu soo cesho garka iyo madaxa la iskugu xiro waaye saa afka u kala taagnaan xubnaha loo jiljiciyo loo laalaabo shay xoogaa yare culaysale caloosha laga saaro sida barkin oo kale siusan u u fuurin dharkii uu ku dhintay in laga bixiyo dhar kale loo gasho sariir la saaro waaye maro munaasaba la saaro loo mayro isagoo loo qubeeyay ilaahay haw galo waaya haddii qofka dhintay uu yahay qof xaj ama cumro xirnaa cadar iyo wax udgoon iyo waxaas lama taabsiinayo qofkan waa muxrim isagoo labeyk kale baa qiyaamada uu soo baxaya labeyk allaahuma labeyk qofka marka la mayraya meydka cawradiisa waa inaan la asturo aan la muujin qofka dhaqayaay uusan muujinin cawradiisa dad wanaagsan oo ahlu khayra inay dhaqaan baa fiican oo dadkii maxaarimtiisa ah waayahay ninku xaaskiisa waa dhaqi karaa wixii qofka wax dhaqaya meydka dhaqa wixii sir ah ama ceeba ou meydka ku arko waa inuu qariyo qofnana u sheegin qofkii in la dhaqa suuroobi weydo biyaa la waayey ama qofkan waa qof gubtay sida dadka hadda iska gubanayo miinada iyo wax la mida ku qarxayaan waaya waa loo booreynayaa kaas najaasa hadday ku taal intaan loo booreyn baa laga najaasada laga suulinaya waaya waa loo weeseynaya saabuun iyo wixii la mida waa la isticmaali karaa bahlaha gacnaha la gashada iyo biyo aan qaboobeyn kululayn dhexdhexaad ah baa loo isticmaalayaa madaxa laga bilaabaya dhaqidda midigta dhanka midig baa la dhaqayaa dhanka bidix baa lagu xijinayaa midigka hadba dhinac baa loo rogayaa waaye mididka hadhow biyaha iyo qoyaanka waa laga qallajinayaa intaan kafanta la gelin qofka usoo gelaya meesha meydka lagu dhaqayo waa inuu yahay qof dowr ku leh hawsha haddii uusan meesha hawl ka hayn muxuu ugu soo gelayaa meyd loo dhaqayo uma soo gelayo dabadda ha ka joog waayahay deedna kafan fiican baa lagu kafnayaa midabkeedu waa inuu caddaan yahay sida fiican sunnaha ah waayahay kafanta xargaasaa loogu xirxirayaa hadhow qabriga marka la dhigayana waa laga furfurayaa xargihii waayahay qofka dumarka hadday xaj ama cumro ku jidhay waxaaba wejigeeda la asturi maayo qofka waxaa lagu kafnayaa adduunka intuu noolaa wixii u bannaanayd inuu xirto oo dhan waa lagu kafni karaa nooc kastoou yahay kafanta kharashkeeda xoolihiisaa laga bixinayaa haddii kalena ciddii biili jidhay baa bixinaysa waayahay haddii kalena bangiga islaamkaa laga qaadayaa haddii kalena aqniyaa ulmuslimiin dadka muslimiinta ah kuwooda hantida haysa baa bixinaya ayib wayuqasalu waa la mayraa almeyitu meydka witran tira isdheer ayaa meydka la mayraya tira isdheer ayaa meydka la dhaqaya wayakuunu waxaa ahaaday fii awali qusli mayrigiisa awalkeeda sidrun geedka sidriga la yihaahdo waa gobt wa fii aakhirihi aakhirka u dambeeyana shay-un xoogaa oo min kaafuurinaa la marinayaa kaafuur baa lagu darayaa dhaqitaanka dل على ذلك wxaa tusay ma rw الbخاaرiي ومسلم عن أmi caطية الأنsاaريةa qاaلad waxay tihi dkل عalayna rasuul الlahi baa noo soo galay slى الlaه عalيه وasلم وlxal naحnu nuqasilu aan mayrayna ibnatw nebiga gabadhiisii dhimatay faqaala neb wuxuu yihi iqsilnahaa gabadha mayra ثaلaaثan saddex jeer aw khamsan شhan jeer aw أgara min dalika ka badan in ra'aytuna hadday u ra'yaysaana idinla muuqato intii biyaha loo baahan yaha waa la wadaya bimaain iyo wasidrin ku mayra biyo iyo gob wajcalna yeela fi laakhirati marada u dambaysa kaafuuran aw shay-an oo min kaafuurin buu yidhi wabda-na bilaaba markaa mayraysaan bimayaaminihaa midigyaalkeeda iyo wa mawaadici lwuduui weesada boosaskeeda minhaa ka mid ah midigta gabadha witran tiro isdheer waa maxay cadadan mufradan tiro mufrad ah aan tiro isleeg ahayn sidriguna waa waraqun waa caleen mad madquuqun la daqiiqay linoocin min ashajari nooc gaaro geedaha ka mid a baa sidriga gobta la yidhaahda nooc kasta maaha kaafuurkuna waa kumaamu nakli geed timireedka kumkeeda kumku waa maxay ay zuhro waay ubaxiisa wey wayukafanu waa la kafnayaa fii alaaثati ahwaabin saddex maryood oo biidin cadcad ninka laysa fiihaa qamiisun qamiisna usan ku jirin walaa cimaamatun cimaamadna isan ku jirin baa lagu kafnayaa waaya rawa lbukhaariyu wamusliman can caaishata radi allahu canha qaala waxay tiri kufina rasuululahi baa la kafnay sala allahu alay slam fi alaaثati ahwaabin saddex maro biidin cadcad saxuuliyatin oo saxuuliye loo nisbeeyey waaya magaalo halkaa ku taalla yaman baa saxuula la dhihi jir baa lagu leeyahy macnayaasha ka mid laysa fiiha dhexdeeda kuma jirin qamiisun iyo walaa cimaama saxuuliyatu waa hiyaabun oo biidun cadcado naqiyatu nadiifo laa takuunu ma ahaato ilaa min alqudni dun mooyaane wa qiila waxaa la yidhi maya saxuuliyatu nadiifa waa dhihi ka dhaha nadiif dhar cadcado nadiif ama saxuuliyatu waxa weeyaan waa nisbatun ilaa beledin magaala loo nisbeynaya bilyamani ku taal wayukabiru waa kibaartaa calayhi meydka dushiisa markuu ku tukanayo arbaca takbiiraatin afar takbiirood afar takbiirood baa jira meeshaan oo midba meel tahay rawa lbukhaariyu wamuslimu can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalama nacaa nebigu waa ka geyri waramay ka kabar kabar geyraari waramay ka kabar geyri waramay kabar geyraarin wuxuu ka geyri waramay nebigu annajaashiy ninkii fiicnaayo najaashi la dhihi jiray waay asxama la yihahda magaciisa dhahan fi lyowmi maalinka aladii maalinkaasoo maata fiihi oo dhintay maalinka u dhintay nebigoo madiine joogabaa wuxuu yihi ninkii fiicnaayo najaashi ahaa xabashibuu ku dhintay ardul xabash waaye waa nin la yaqaan hadda magaalada iyo meesha uu ku dhintay oo sanadkiiba mar khalqi badan iskugu yimaadaan waayo saxaabo kooxana waa ku aasan tahay meeshaan wadankaas ardulxabash saxaabadu ayay usoo hijroodeen intii saxaabo tagtay baa tiradeeda la yaqaana iyo intii ugu dhalatay iyo intii rag ahayd iyo intii dumar ahayd iyo intii soo noqotay iyo intii ku dhimatay kulli waa la yaqaan kutub baa laga qora ninkaas marka waa ninka saxaabada soo dhaweeyey nebigana muu arag waa ninkii islaamay markuu nebigu geeridiisi sheegay kharaja ila lmusallaa buu u baxay meesha lagu tukado salaada banaankaa fasafa bihim saxaabada waa safay wa kabara arbacan afar jeer buu kibaartay janaaso qaa'ib aabaa loo tukaday waa nin weyn ninku yahay waaya ilaa maanta dalka muslimiinta ah mee dankan ethoobiya markay meheradaha iyo najaashi bay ku qoranayaan si dadku ugu soo leexdo oo u arkaan meeshaan makhaayad muslim inay tahay oo cunada looga cuno oo maaragta loo moodin meel krishtan iyo waxaas inaysan ahayn magaciisa ku qoranayaan in badan oo ka mid ah yaqra waa akrinayaa alfaatixata waa akrinayaa bacda aluulaa allahu akbarta hore dabadeeda faatixada la akrinaya rawa lbukhaariyu can dalxata bin cabdillaahi bin cawf qaala wuxuu yihi sallaytu khalfa ibni cabaas baan tukaday radia allahu canhuma calaa janaazatin janaazo dusheed waa meyd faqara'a wuxuu akhriyay bifaatixati lkitaabi ayuu akhriyay ibnu cabaas faqaala wuxuu yihi liyaclamuu inay ogaadaan baan u akhriyay annaha iyadu sunnatun inay tahay sunnuhu maaha sunnihii caadiga ahay aa taqaanay sunnatun wadada saxda ay jiraysan weye waaba waajib in lagu akriya faatixad faatixa in la akriya waa laga maarmaan waayo sida jiraysan inay saa tahay wey sunnadii haddii laga tago aan qofku dambaabeyn ma aha waaya wayusallii kabacdina wuxuu ku salinayaa cala nabiy nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam bacda haaniyati allahu akbarta labaadna nebiga ku salinaya calayhi salatu wasalaam rawa shaaficiyu fi musnadihi wاnnasaa'iyu biisnaadin saxiixin can can abi umaama umaamata bni sahl radia allahu canhu annahu akbarahu rajulu waay nin baa u waramay oo min asxaabi nebiy ah ee ninkaa la yihahdo umaama bnu sahl sala allahu alay slam asxaabta nebiga ka mid a anna sunnata sunnadu fi salaati salaada cala ljanaaza lagu tukanaya janaazadu waa meydkii oo naxashka ku jira baa laisla dhahaa an yukabira alimaamu sunnadu waxa weeye imaamku inuu kibaarto uma yaqra-u an yukabira alimaamu uma yaqra'a u akhriyo bifaatixati alkitaab faatixada bacda takbiirati luulaa takbiirta hore dabadeeda siran hoos fii nafsihi nafsad ahaantiis la jahri maayo hoos buu u akrinaya faatixada uma yusalli cala nabiy buu ku saliy sal ly slm wa yukhlisu ducaa ducada u khaalis yeelaya liljanaasati janaazada fi takbiiraati waxa weeye markuu ducaynayana meydkuu ducada ku gaar yeelayaa walaa yaqra-u ma akrinayo fii shayin oo minhuna ka mid a takbiiraha wax kale akrin maayee meydkaa loo ducaynayaa salligii iyo faatixada haddii la akhriyay uma yusallimu waa salaamo naqsanayaa siran hoos ahaan fii nafsi assalaamu calaykum bow tartiibtiisa u dhahayaa waxa weeyaan undur haamisha alum um lilimaam ashaafici haamishkiisa fiiri waaye taasu taasna la yidha والله سبحانه وتعالى على الصواب